بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد Ee, maanta oy ay bisha muslimka ahi sagaal tahay bisha rabiic alawal sanadka kun iyo afar boqol iyo afartan Ee, ku aadan toddobiyo tobanka bishii november sanadkana laba kun iyo eh, siddeed iyo toban waxaan rabnaa biidni illaahi tacaala risaalo yar oo ku saabsan balaaqada fanniga balaaqada la yidhaahdo inaan wax ka sheeg sheegno haddii ilaahay noo qadaro subxaanahu wa tacaala sida ardayda aan ku heshiinay in laga dhigo maalinka sabtida iyo maalinta axadda bacda duhur labadaa maalmood inaan wadno haddii ilaahay yidhaahdo Ee, ardayda magacyaal iisoo qorqoray ilaa hadda labaatan arday baa ii qoran waxaan rabnaa maadaama ee, fannigan insha allahu tacaala ilaahay wuxuu naga waafajiyaa wax ka dhihi doono ma ahan fanni oo alwacdu walirshaad loogu talagalay maaha fanni oo tafsiir iyo qur-aan la akrinayay iyo axaadiistii rasuulka iyo mawcido ma aha waa fanni luqa ah fanni luqada ka mid ah marka sidaa darteed dadku markay wacdi tahay wacdi ahaan bay iskaga soo fadhiistaan oo iska dhegaystaan laakiin markay tahay kitaabkan in la barto waxaa muhiim ah ardayda inay maaragtay eh, waqtigii loogu talagalay inay soo xaadiraan kitaabkana ay muraajaceeyaan muraajaca ay sameeyaan ayaa la rabaa oy kitaabkana aada ula socdaan insha allahu tacaala waan ogahay runtii dad badan oo ikhyaar ah oo ama fannigan aniga aada iiga yaqaana inay meesha fadhiyaan waan dareensanahay biidni illaahi Eh, laakiin tabarukan inay u fadhiisteena laga yaabaa iska barakaysi kitaab haddii la akhriyo culummada qaar ayagoo culumtii badankood yaqaana waxaa laga yaabaa nin safiino akhrina inay iska ag fadhiistaan ama arbiciin lacalla kelimad khayr in aan ka hesho kelimad yar inaad kala kulanta iska dhegaysanaya marka bal in sha allahu tacaala ilaahay wuxuu naga waafajiyo ayaan wax ka dhihi doonaa ee fannigan waxaa marka weliba rabaa dhallinyarada khaasatan oo dalabatulcilmiga ah inaan kelimad yar u jeediyo intaanan kitaabka bilaabin waxaan ognahay dhallinyaradii yacni waxay yihiin dhallinyarada waxaa waaye waa rijaalulkhaddi baa la yidhaahdaa raggii berito ummaddan odayaasha bedeli lahaa wey mar hadday sidaa yihiinna waxaad ogtihiin waa la qaybsaday qaybo badan ay leeyihiin dhallinyaradii maanta cilmiga iyo culuumta islaamiga inay xambaarto la rabay aaday u yar yihiin zamankeenna la joogo aad bay ugu yar yihiin dadka cilmiga rabo oo cilmiga raadinayo laakiin badanaaba waa lala wel- waa lala kala tegey qaar suuqay galeen dhowr bay yeesheen dhegadhegay xirteen surwaallo jeejeexanay qaateen surwaalay maaragtay ay cawradooda muuqatay ay dabada gadaal ka xirteen wahaakada suuqaasi ku jiraan balwad iyo waxay samayn karaanay samayneen dhallinyaro halkaasi ku tagtay iyo fisqiga iyo kalaabyada iyo baladaasi dhex galeen ilaahi ha soo hanuuniyo qolo waxaa arkaysaa dhallinyarada ka mid ah waxaa weeye ee, ururo iyo xisbiyo ayaa lagu kala dardarsaday markaasaa qofkii waxaa laga dhaadhicinayaa asaga dhanba wuxuu yeelanayaa tumuux siyaasiya kursigaasay ku gaartaa iyo see madax ku noqotaan iyo buu ka fakeraya meeshii la rabay inuu cilmiga barto uma cilmigana ou nashriyo qolo boorsooyina inta dhabarka loo saaro ayaa la yidhaha cawow masaajid seexda halkaa to- toban casho bax toddoba casho bax kabacdina indiya iyo bakistaan iyo bangaladesh aadaa la yidhaahdaa cilmina ma bartaan qolyo halkaasaa lala aada qolyo waxaa la sameeyey inta lagu xirxira miinooyina la yidhaha baxa muslimka isku soo dhaca qarxiya halkaasaa la yidhaha qabaca ummadda- ummaddan ku baabi'inaya wahaakadaa ummadihii waa lala kala tegey marka sidaa darteed waxaa weeye dadka maanta wax baranaya waa dad yar wey marka waxaan leeyahay dhallinyaroy inta aad dhallinta yar tihiin wax barta waxaa la barto maxaa yeelay qofka markuu weynaado tacliimta iyo waxbarashada iyo fahmiga iyo xifdiga waa ku yaraanaya marka intaa yarta inta wax baratid waxa ku anfacaya markaad qabrigaada gasho waa cilmigii culuumtii cilmigii naafica ahaa oo aada baratay oo camal saalixana aada ku darsatay ayaa qiyaamo ku anfacaya waxaa ku anfacaya waa kaas weeyaan maxaa yeelay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa maata bnu aadama inqataca camaluhu ilaa min halaatin sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lah cilmin yuntafac cilmigii intaad barato culuum shariica kitaabka qur-aanka iyo tafsiirkiisa u horeeya axaadiistii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo culuum xadiid ku xigaan fiqigii aada barato diinkii aada barato risaala xambaarsan tahay luqadii aada barato funuunteedii ummaddaasna aada gaarsiiso inta cilmigaas la sii nasrinaayo adigana haddaad qabriga gasho wey waa kuu soconaya laakiin xaraka hebelow ka shaqaynaya urur hebelow ka shaqaynaya xisbi hebelow oo maaragta ka tirsana waxba ku tari mayso waxay ku taraysa lama arko marka dhallinyarada waxaan leeyahay intay fahmada joogto oo weliba aad dhallinyar tihiin dadka la mid ma tihiine ilaahay baa idin sii fursaddan iyo idin dhaafin iyaysan idinku dhicin sidii ninkii markay abyaadda iyo naxwada kutubta nuxaada ah ay deliishadaan alaa layta shabaaba yacuudu yowman fa ukhbiruhu bimaa facala almashiibu ninkii dhihi jiray markuu ciroobo kadib ayuu leeyahay maa dhallinyarada hal maalin iisoo noqoto dhallinyaronimadii aan u warramo cirada waxay ugu samaysay aan uga warramay hadhow leyta intaysan dhicin haddaa ilaahay fursad idin siiyey ha laga faa'iidaysto maxaa yeelay wuxuu yidhi ninkii shaacirka ahaa waman lam yaduq dulla tacallumi saacatan tajaraca ka'sa dulli tuula xayaatihi qofka aanan dulliga waxbarashada dulliga ay leedahay aanan saacad dhadhaminin cumrigiisa tuula xayaatihi wuxuu ka kabanayaa ka'sa dulli dulliga galaaskiisa ayuu ka kabadaa marka intaa hal saacad inaad intaa yar tahay aad ka faa'iidaysato waa shay ku anfacay wuxuu ku daray beytka labaad waman faatahu tacliimu waqta shabaabihi fakabir calayhi arbacan liwafaatihi qofka shabaabnimadiisa dhallinyaronimadiisa ay dhaafto waxbarashadii aan waxba baran waman faatahu tacliimu waxbarashadii qofkay ka tagto waqta shabaabihi markuu dhallin yar yahay yaa fakabir calayhi arbacan liwafaatihi afar takbiirood ku tuko dhimashadiisa darteed yo afar takbiir lagu tukadaa meydkaa lagu tukadaa soo ma qof dhintay oo kale ka soo qaad buu leeyahy qof dhintay oo kale ka soo qaad marka waxaa la rabaa intaa yar tahay inaad wakhtigaada u hurto inaad culuumta shareicada iyo diinka inaan baranno inuu qofku u huro ayaa la rabaa waa shay aad iyo aad muhiim u ah maxaa yeeley waxay dhihi jireen ogtihiin التacalم في الصغر kالنqشh عalى الحaجر soo ma والتacalم في الكبr kالنqشh عalى الماء marka yaraanta wax lagu barto dhagax adoo wax ku qoray oo kale la mid tahay maskaxdaada xusuusanaysa hadda imsaa xusuusataan waagaad yaraydeen intaad da-dan kasii yaraydeen ma iloobaysan xataa haddaad duqoodo waad xusuusan waad ka sheekayn laakiin markaa weynaato oo fowqa hamsiin iyo arbiciin aad tagto ma xusuusanaysa wixii maalmaha shalay darad waxaa soo martay baa laga yaabaa inaad dhib ku xusuusato baa laga yaaba haddii marka idnan hadda wax baranin waxaad dhici doonto oo sidaas qofka adduunkiisa intuu ku mashquulo danihiisii qabsado ama wax aanan aakhiradiisii iyo adduunkiisi wax nafci uga soo noqonayo jirin hadduu qofku ku dhumiyo uusan tacliim iyo cilmi midna uusan baranin waxaad dhici doonto sida dadka qaar ku dhacda oo kale markuu weynaado dadka intooda badan ilaahay markay duquubaan iska soo noqdaan masaajidda iska yimaadaan kii balwadda iyo balada la tagtay iyo qof dhifa maahane agarka dadku waa iska soo noqdaan masaajidda la soo buuxiya wuxuu la mid noqonayaa hadduusan qur-aankii baran oo cilmi uusan baran oo culuumtii shareecada uusan akhrisanin waxaa laga yaabaa berri halkaa inta soo fariisa haweenka markuu duquubo masaajidka inuu tusbaxdheer intuu qaato oo kalow kalow kalow kasi wuxuu akhrinayan oo macnaheedu uusan garanayn leanna musxaf qur-aan intuu soo qaato ma akhriyi karo xataa tasbiixda inuu tasxiixin karin inuusan salligii nebiga tasixin karin wax badan aa dhici karayo marka fursaddaa intaysan idin dhaafin dhallinyaroy ka faa'iidaysta iskana ilaaliya xisbiyada laydinkugu yeeraayo markii laydinkugu yeer waraalli ahaada dhah diintaada baro wakhtigaada ka faa'iidayso dhallinyarada aan ku baraarujinaayo dalabulcilmiga in diinka la barto weliba laga barto min madaanihi saxiixa in laga barto maxaa yeelay waxaa badatay wakhtigan bidacii iyo ahlubidiciiyo taradii ka batay marka sidii maxamed ibnu siriin uu dhihi jiray raxmatullaahi calayhi imaam muslimna muqadimadiisa uu kusoo guurinayo wuxuu dhihi jiray ina hada alcilma diinun fanduruu can man ta'khuduuna diinakum maxaa yeeley dadka ahlubidac markay bataan oo qof dadka isku isku shakli baa la qabaa isku dhar baa la labisan yahay isku waxaa laga yaab waxbaa la sheegi laakiin wuxuu leeyahay war cilmigan aad baranaysaan waa diinkii ilaahay wey qofka diinka aad ka qaadanaysaan iska eega qofka ahlu sunno ma yahay sunnadii nebiga ma ku dhaqmaa mise kuma dhaqmay iska eega baa la yidhaha marka waxaan leeyahay min madaanihi saxiixa markaan leeyahay dadka ahlu sunnaha ah ee sunnada nebiga ku toosan calayhi salaatu wasalaam in laga barto wax aan wax ka baranno ayaana laka rabaa maadadan marka la yidhaahdo aan insha allahu tacala wax ka shee sheegi doono waxaa weeye waa fanu lbalaaqa balaaqadan waxay ka mid tahay min culuumi alaala bay ka mid tahay aalada waxaa la yidhahdaa culuumta aala waxaa la yidhahdaa qalimka aan ku shaqaysanayno khadaan wax ku qoranayno iyo warqadaan wax ku qorayno aala la yidhahdaa aaladaas ayay ka mid tahay oo sida naxwadii iyo sarfigii iyo balaaqada iyo funuuntii luqada ayay ka mid tahay weeyaan kitaabka marka waxaan u doortay waa risaale iska fudud annaga hadday soomaalida badanaaba waxaa laga bilaabaa balaaqada markii midda madaarista laga reebo albalaaqa alwaadix ay ku dhigdhigaan markii laga reebo xalaqaadka waxaa lagu akhriya kitaabka jawhar maknuunka ugu horeeya dadku akhriyaan laakiin waa fanni gabay ah waay waa gabay marka lagu gabiyey weeyaan marka waxaa weeye xoogaa inay sucuuboy leedahay xoogaa waa adag yahay kitaabkaas ma sahlana laakiin kan sheekhaan risaalada hadda aan akhrinayna albalaaq almuyasara la yidhaahdaa waxaa qoray nin la yidhaahdo magaciisa doctor cabdilcasiis cali alxarbi oo ustaad alqiraa'aat waltafsiir almushaarik bijaamicati um alqura bimaka almukarama ninkaas ayaa mu'alifka kitaabkan iska leh ah waana risaalo iska fudud waay namadkii kutubtii hore oo qadiimka ahayd buuna raacayaa namadkii kutubtii hore sida jawhar maknuunka iyo kutubtii ka waaweyneed ayuu dariiqadooda ku socdaa laakiin yacni maaragtay cibaaro oo xo ka sahlan cibaarooyinkoodii amilooyin ka fudud amilooyinkoodiiba waa laga yaabaa inuu noo keeno aan arki doona biidn illaahi tacaala fannigan balaaqada la yidhaahdo waxaan ka hadli doonaa tacriifteeda ka muqadima maxaa balaaqa maxaa la yidhaahdaa waxaan ka hadli doonaa muqadimo ahaan yacni faa'iidatu lbalaaqa balaaqada maxay tahay markii aanu baranno faa'iidadeeda aan ka faa'iidayno waa maxay waxaan insha allahu tacaala ishaari doonaa aqsaamu lbalaaqa qaybaha ay balaaqadu leedahay ayaan insha allah iyadana ka warrami doonaa waxaan ka warrami doonaa kutubta balaaqada laga qoray inta hadda mutadaawalka ahee la garanaayo ayaan iyadana wax ka sheesheegi doonaa biidn illaahi tacaala tacriifta haddii aan ku hormaro balaaqada horta sidaan ognahay balaaqada waxay ka mid tahay funuuntii luqada carabiga ahayd ayay ka mid tahay waxaa la yidhaahdaa luqada carabiga balaaqada way la saaxiibtay oo asalkeedii horay wax horay u jira bay ahayd sida naxwada iyo sarfigaba carabtii horeba ay yiqiineen oo hore ay u jireen laakiin aynan u diiwaansaneyn maxaa yeelay kelimadda dowqeeda dhadhankeeda ay dhadhaminayaan iyo fasaaxadeeda iyo balaaqanimadeeda waxa waay luqadda carabiga ayay ku fahmi jireen carabtii hore waad ogtihiin aaday u fahmi jireen marka luqadooday ka tirsanayd laakiin waa dambe ayaa balaaqada marka yacni iyo culuumu luqaba markii diinta islaamka ay timid oo nebiyullaahi moxamed ilaahay soo diray oo muslimiintii futuuxaad badan intoo bilaad badan oo cajaama la furtay ayay dad badan oo cajamiya soo galeen sidaa darteed baa qawaaciddii la bilaabay hadday tahay naxwadii hadday tahay sarfigii balaaqada marka waxaa la yidhaahdaa waxay way ka dambaysay tadwiinka xagga iyo cilmi ahaan labada fanni oo kale oo naxwadii iyo sarfiga ah waa ay ka dambaysay baa la yidhaahdaa ayada gadaal dambe ayay ahayd weeyaan marka carabtu marka waxay ahayn dad fusaxo ah sidaa darteedba waxay iskugu imaan jireen aswaaqda waaweyn xataa wakhtigii jaahiliga ah wakhtiga mawsimulxajka oo kale iyo waxa lamidka ah mawaasimtaasay imaan jireen markaasay yacni hadday shicir tahay iyo hadday khudbad tahay ayay akhrin jireen marka qofku yacni waxaa la dhihi jiray hebel waa baliiq marka la yidhaahdo waa nin baliiqa marka la yidhaahdo waxaa dhici karta ninka inuu intaasoo saacadood hadlo asagoo aanan yacni maaragtay dhinacna u leexanin xataa tanaxnux aanan samayninoo aanan dhihin maxaa yeele xataa hadduu yidhaahdo fasaaxadiisii balaaqadiisi waxbaa ku jiray leeyihiin saacado ayuu hadli jiray wuxuu shiikha noo soo guurinayaa muqadimadiisa hore uu ku soo guurinaya nin carabta fasaaxadeeda markuu ka hadlayo wakhtigii muslimiinta wakhtigii mucaawiya ibn abi sufyaan oo khaliifada muslimiinta uu ahaa ayaa nin la yidhaha ziyaad ibnu abiihi yaa wuxuu bilaabay khudbo wakhtigii barqadiibuu khudbada bilaabay ilaa salaada duhurkii laga gaaro ayuu khudbaynayay markaasu waxay leeyihiin famaa talakka'a walaa talacthama walaa tanaxnax intaba midna ma samaynin yacni xataa ixix ma dhihin hadal kuma hakanin kelimad kuma noqnoqonin markii salaadii la gaaray oo duhurkii ayaa mucaawiya loo sheegay oo la yidhi salaadii asalaatu salaa wakhtigii salaada la joogaa marka ilaa mucaawiya ninkaas uu ku tilmaamay oo yidhi waxaa weeye anta akhtabu alcarab ayuu ku tilmaamay markaasuu wuxuu yidhi bal akhtabu alinsi waljinni baa aowdha yacni carabta keliya maahe jinni iyo insiba anaa khatiib u ah buu yidhi ninka ugu khudbada wanaagsan waa aniga buu leeyahay marka sidaasay ahaan jireen waxaa ka mid ah yacni luqada carabiga sida ay waasaca u tahay dadka qaar ilaahay fahmiga iyo dakaha uu siiyey yacnii markii sida ninkii muctasiliga ahaayee la yidhaahdo waasil ibnu cataa ninka la dhihi jiray waa taqaanaa waasil ibnu cataa wuxuu ahaa raggii muctasilada madhabkeeda dhidibada u aasay rukniga u ahaa asaga iyo camr ibnu cubayd ayay ahaayeen marka waa ninkii xasanulbasrina uu majliskiisa ka cayriyey sidaa darteedna muctasili loogu bixiyey ictisaalka ay sameeyeen markay yidhaahdeen qofka faasiqa ah muslimna ma aha gaalna ma aha fisqigii yacnii gaalnimadiina ma gaarin islaamnimadiina waa ka baxay markaase majliskiisa uu ka cayriyey xasanulbasri baa ka cayriyey marka laakiin ninkaasi nin waxaa la yidhaahdaa wuxuu ahaa aad iyo aad luqadana si fiican baaric ugu ah walidaalika waxaa la yidhaahdaa fannigan balaaqada iyo mantiqa iyo markaa aragtid luqawiyiinta badankood muctasilada u badan nimanka muctasilada xagga luqada ayagaa ugu badan hadda zamakshari oo kale soo nin maa luqawiyo weyn laga dambeeya asaga xataa kaana yaftakhir biictisaalihi inuu muctasili yahay waa ku faani jiray xataa ictisaalkaasi ah marka waasil ibnu cataa ninkaa la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa kaana alaq yacni ra'da ma kari jirin alaqa waxaa la yidhaahdaa qofka carabkiisa markuu shiin inuu ku dhawaaqo rabo fa ku dhawaaqayo ama markuu rabo ra inuu ku dhawaaqo maaragtay hayn iyo wax lamida ku dhawaaqayo ayaa la yidhaahdaa marka lafdiga ra'da la yidhaahdo alra ayaa dhibi jirtay kuma hadli karin markaasaa la xujeeyeyoo waxay yidhaahdeen dad baa waxay rabeen inay ku qoslaan xoogaha oo ninkaa yidhaahdaan bal ra'dii ra' bay iskugu soo duduween wax ay kelimaad ee ra' ku jirto ayay isku keeneen markaasu waxay dhaheen waxaad tidhahdaa niyaho kayfa taquulu bay dhaheen jara rumxahu wa rakiba farasahu wa amara alamiiru bixafri bi'rin calaa qaaricati ariiqi yacni meeqa waa kulli waa wada ra' soo ma jeed jara ra'dii baa ku jirto rumxahu ra'dii baa ku jirto rakiba ra'dii baa ku jirto farasahu ra'dii baa ku jirto amara ra'dii baa ku jirto alamiiru ra'dii baa ku jirto bixafri ra' baa u dambayso bi'rin ra'dii baa ku jirto qaaricati ra' baa ku jirto aariiqi see dhahaysaa baa layihi bal intaa bal dhehniyo yacni sida uu luqadii markuu baaric ku ahaa sow dirbadiibu u bedelay markaasuu yidhi faqaala min fawrihi isla markiiba si deg dega isagoonan ka fiirsaninu wuxuu yidhi saxaba daabilahu wamtadaa jawaadahu wa awjaba alkhaliifatu naqba qaliibin cala aljaada yani saasuu u bedela durbada ra'da dhowr ka wada saaray kulligood saxaba daabilahu waxa weeye warankiisii ayuu maaragtay jiiday saxaba waa jiiday waay mogta jarray iyo saxaba waa isku mid waay daabilkana waa waa warankii wey wamtadaa jawaadahu faraskiisiibuu fuulay oo kor fuulayoo madiyo iyo gaadiid buu ka dhigtay yacni rakba farasahu bedelkeedii wey wuxuu yidhi waawjaba alkhaliifatu amara alamiiru dii waay amiirkiibaa wuxuu amray wuxuu ku bedelay awjaba alkhaliifatu khaliifihii ayaa wuxuu amray oo waajibiyey naqba qaliibin yacni xafr bi'rintii waay naqba qaliibin in la qodo ceel in la qodo ayuu amray cala aljaadati wadadiina in laga qoda ariiqi bedelkiisu jaada ku bedel marka waa nin yani luqada ay u sahlanayd marka waxaana keenayo yani haninimada luqada carabiga siday hani u tahay ayay tusaysaa weeyaan durbadiiba sidoo u bedelay maarata waxaasoo dhan u sameeyey waxaa la yidhahdaa waxyaalaha uu ku bedeli jiray markii alardu uu soo maro ra'da alardu marka la yidhaahdo wuxuu dhihi jiray albasiita ayuu ku magacaabi jiray alard ra'so kuma jirto albasiita buu dhihi jiray markii la yidhaha alqariib kelimadda la yidhaahdo addaani buu ku bedeli jiray yani mid mid dhow waay daani alburu ra'so kuma jirto markii la alqamxu buu iska isticmaali jiray qamxu buu isticmaali jiray yani alximaar dameer markii la yidhaahdana abu zayd wax la aba zayd uu isticmaali jiray abu zayda dameerka u yaqaana abu zayd iska yidhahda asaraabu marka la yidhaahdo bahalkan wirwirka la yidhaahdo ama dabagallaha dhahaan wuxuu dhihi jiray alaal luqada carabiga alaalu baa la yidhahdaa waa wirwirkii weeyaan almataru wuxuu bedelaa ra'da ku jirta alkhayf buu dhihi jiray khayf waxaasoo dhan buu kelimaadkaas u bedeli jiray weya marka waxay ahayd carabtu fusaxa yani dad fusaxo ah ayay ahaayeen luqadayna yani maaragtay baaric ku ahaayeen dadka weliba aada luqada uu maaragtay muctasilada raggooda waaweyn ka mid ahaa ninkan jaaxid la yidhaahdo kitaabkiisa alxayawaan waa akhriseen baan u malaynayaa xayaat alxayawaan la yidhaahdo waa ninkan muctasilada ragga balaaqada ragga ugu khatarsanoo ku jiraa baa la yidhahda ragga ugu sarsareyo ku jiraa calaa kulli xaalin yacni aslan luqada waxaa u badnaa mantiqa iyo markaa aragtid iyo balaaqada iyo falsafad kama marna waxaasaa ku jiro falsafadaa ka buuxdo waxyaalahaasoo idil weeye laakiin sheekhan inta badan wuu soo fudfududeeyey waa arki doonaa biidn illahi tacaala tacriifu lbalaaqa macaani badan ay mufasiriintu ay culammadu ku sheegaan mar waxaa la yidhahdaa balaaqo waxaa la yidhaahdaa muraacaatu muqtada alxaali maca alfasaaxa baa la yidhahdaa balaaqa marka la yidhaahdo yacni xaaladaas waqtigaa la joogo zamankaas ama arintan waqtigaa lagu jiraayo yacni waxaa la yidhaahdaa ilaalinteeda la ilaaliyo oo maalan yani waa sida ay dhahaan likulli maqaamin maqaalun baa la yidhahdaa likulli maqaamin maqaalun baa la yidhahdaa walikulli xaadiin xadiiun saasay dhahaan marka maqaam kastaba meeshiisa inaad dhigta baa la rabaa balaaqaday ka mid tahay baa la yidhahda balaaqada tacriifteeday ka mid tahay oo maalan maxaa ka mid ah waxaa weeye haddaad maalan qof jiran u timaado qof xanuunsan baa u timid qof xanuunsan baa u timid qofkaa jiran markaad soo ziyaarato ziyaarada laguma dheereeyo lala maanta dhan layskama ag fadhiyo waa la soo ziyaartaa waa laga tagaa tan labaad intaad la joogto qofkii waa xanuunsan yahay aada soo ziyaaratay dhimashada loogama sheekeeyo lama yidhaahdo hebelaa dhintay hebelaa dhintay hebe qofkii waa yani maaragtay sabaaba jirrama inuu dhimanaayo aaminaya markiiba marka dhimashada loogama sheekeeyo waxay ka mid tahay nooca balaaqada la yihahday ka mid tahay ilaalinta muqtadalxaala la yidhahda ee muraacaadkiisay ka mid tahay muqtadalxaalkoo la ilaaliyay ka mid tahay loogama sheekeeyo cudurka uu qabo maalan kansar buu qabaa kansar uu qabaa maalan hebelaa kansar u dhintay hebelaa kansar u dhintay lama yidhaahdo loogama sheekeeyo waa laga aamusa maxaa yeelay cudurkaasna inuu u dhimanayo durbadiiba aaminaya marka taasoo kalea la mid ah waxaa la mid a markaa qof ammaanayso haddaad qof ammaanayso sida shucarada ay samayn jireen oo kale qof ammaanaan waxaa way idraaba waa lagu sii yani maarata waa lagu dheeraadaa sida mariidkao kale lamid ma aha marka muraacaatu muqtada alxaala la yidhaahdaa maqaamka aad joogto inaad ilaaliso balaaqaday ka mid tahay macnahaas way ku sheegaan waxay ku sheegaan oo kale tacriif kale waxay yidhahdaan waa isaabat alqawli walhadaf isaabat alqawli walhadaf qowlkii iyo hadafkiiba inaa asiibto oo aadan ka weecweecanina ka leexleexanin balaaqada waa la yidhahdaa bay yidhahdaa waxaa kaloo balaaqada lagu sheegaa aliijaaz in hadalka laiska soo gaabiyo hadal kooban inaa macnaha ku gudato waa midda ilaahay nabiyullaahi maxamed uu siiyey oo jawaamiculkelimka la yidhaahdo axaadiistiisa aad arkaysaan qur-aanka balaaqada ku jirto yani marka la yidhaahdo walakum fi lqisaasi xayaatun kelimadaas waa ujeedaan inta ay kulminaysa macnaha ay kulminayso macno weyna kulmini nabigeenna kelimaadka la siiyey oo jawaamicilkalimka ah salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ayaa ka mid ah weeyaan marka iijaaska waana waxa waye hadal kooban oo macnahaadina aad ku gudato ayaa la yidhaahdaa waxay kaloo ku sheegaan ayna culummada aada ugu tilmaamaan balaaqa waxaa la yidhaahdaa macrifatu lwasli walfasli baa la dhahaa macrifatu lwasli walfasli waa baab noo imaan doono oo aan ku arki doono macaanida dhexdeeda aan ku arki doono alfaslu walwaslu baa la yidhaahdaa yacni waxna la xiriiriyo wax la kala gooyo iyo waxa taasna way ku tilmaamaan wey waa baab noo imaan doono weya marka tacriifta marka intaas way ku wada sheegaan waxaan idhi muraacaatu muqtada alxaali maca alfasaaxa waxaa kaloo la yidhahdaa isaabaة اlqowl wاlhadaf waxaa kaloo la yidhahda aliijaaz waxaa kaloo la yhahda macrifaة اlwasli wاlfasli baa la yidhahdaa oo baab isaga noo imaan doono ah weeyaan insha allahu tacala aan arki doono wey faa'iidada marka balaaqada markuu qofku barto uu ka faa'iida yahay maxay tahay faa'iidada uu qofku ka faa'iido waa maxay waxaa la yidhaahdaa waa fahmu macaani اlqur'ani اlkariim aladi huwa asaasu اlbalaaga wa macrifaةu asraarihi qur'aanka macaanidiisa oo la fahmo maxaa yeele qur-aanka ayaa wuxuu yahay aasaasu lbalaaqa waa baliiqa wey waa mucjisada nebiyullaahi moxamed ilaahay uu siiyey leanna carabta wakhtigaa nebi kasta waad ogtihi marka lasoo diro nebiyullaahi muusa wakhtiga lasoo diray sixirka wax la yidhaahdo ayaa muntashir ahaa oo aada iyo aad dadku ay u yaqiineen aada u garanayeen oo dadkiisa la qiimayn jiray wax sixirkii buriye oo mucjizo ah baa ilaahay siiyey ushii iyo gacantii wixii lamidka ahaa oo sixirkii buriye oo mucjizo ah nebiyullaahi ciisa wakhtigiisa waxaa la yidhahdaa tibbiga iyo caafimaadka ayaa aada u sarreeyey ilaahay wuxuu sii mucjizo kaana yubri'u alakmaha waalabrasa iyo wixii lamid ah ayuu samayn jiray mucjizadaas ayuu ilaahay siiyey oo maaragtay ku ayiday nebiyullaahi moxamed wakhtigiisina fasaaxada iyo khudbada khudbooyinka fasaaxada iyo balaaqada iyo waxaasaa yacni muntashir ahaayee dadku aada u yaqiinay markaasaa wax icjaas ku sameeya oo cajsi geliyey ayaga oo ka qaalib noqday ayaa la sameeyey oo ah qur-aankii ayuu ilaahay subxaana wa tacaala nebi moxamed ku soo dejiyey waana almucjiza alkhaalida qur-aankii buu ilaahay siiyey oo rabbi subxaana wa tacaala munasalka uu soo dejiyey calaa rasuulihina uu ku soo dejiyey ilaa qiyaami saacana waa mucjiza weeyaan waad ogtihiin inta jeer oo taxaddi ilaahay uu ku sameeyey oo laleeyahay dadkii dadkii cadowga qur-aanka u ahaa baa laleeyahay wain kuntum fii raybin mima nazalna calaa cabdina faatuu bisuuratin min milihi wadcuu shuhadaa'akum min duuni illahi in kuntum saadiqiin hal suurad la kaalay yani waarata baa la odhanaya laakiin ma awoodi karin waatan ilaahay uu leeyahy qul lain ijtamacat alinsu waaljinnu calaa an ya'tuu bimili hada alqur'aan laa ya'tuuna bimilih walow kaana bacduhum libacdin dahiira jinni insa xataa hadday isku kaalmeeyaan kalaamullahi may samayn karaan waa mayow nebi maxamedow ummi ahaa oo laa yaktub walaa yaqra'u lmaktuub aanan waxna akhriyi jirin yacni wax qoranna aanan akhrin jirin waxna qori jirin ayaa kalaamkaas ilaahay ku soo dejiyey subxaana wa tacaala marka cid la imaan karta male mucjisadaas weeyaan marka asaasulbalaaqa waa waxa weeyaan waa qur'aanka weeyaan waxay kuugu kaalmaynaysaa marka inaad fahamto qur-aankii balaaqadiisii ku jirtay iyo asraartiisii inaad fahamto ayay kuugu kaalmaynaysaa weeyaan balaaqada aqsaamteedu waxay u qaybsantaa balaaqada yacni intaba la sheego waxaa la yidhaahdaa waa saddexdaas fanni bay ka kooban tahay almacaani albayaan albadiic saddexdaas baa la yidhahdaa balaaqada saddexdaa wey macaani oo noo soo hormarin doono musanifka arki doonaa kutubta ay hormariyaanna waa sidoo kale weeyaan kutub albalaaqa bas isagay hormariyaan waxaa lagu xijiyaa maarata albayaan ayaa lagu xijiyaa waxaa loo dabamariyaa almacaani waxaan ujeeda albadiic ayaa loo dabamariyaa almacaani baa loo hormariyaa albayaana lagu xijiyaa albadiica loo dabamariyaa marka waxay yidhaahdaan macaanida maxaa la yidhaahdaa almacaani waa maxay tacriifteedu waa maxay macaanida waxaa la yidhaahdaa cilmun yubxau ama cilmun yabxau axwaala allafdi wاlisnaadi wa mutaabaqatu muqtada alxaal macaani marka la yidhaahdo waa cilmun cilmi weeyaan yabxau baarayo asaaliiba axwaal alafdi lafdiga xaaladihiisa lafdigan kelimadan lagu dhawaaqay oo malfuudka ah iyo iyo isnaadkeeda wal isnaadi sanadkeeda waxay ku tiirsan tahay tarkiibkeeda yacni cilmi baaro weeyaan wuxuu kaloo baaraa wamutaabaqat wa mutaabaqata muqtada alxaal xaaladdan waxay keensanaysay iyo hadalkan lafdiga isdaboolidiisa isdaboolaan ayay keensanayaabaa la yidhaha cilmun yabxahu axwaal allafdi walisnaad wa mutaabaqata muqtada alxaali ayaa macaanida la yidhaahdaa macaanida kaasaa la yidhaahdaa bayaanka waxaa la yidhaahdaa waa cilmun yabxahu asaaliiba aliidaaxi wa tawdiixa mansilatihi bayaankuna waxay ku tilmaamaan marka ay tacriifinayaan ama qeexayaan waa cilmi baaro asaaliibta caddaynta iidaaxa usluubka wax caddaynta markii wax la caddaynayo usluubka la adeegsaday midka caddaynaya wey iyo wa tawdiixa mansilatihi mansiladaas oo maaragtay asaaliibtaas ay leedahay ama cilmigaa uu leeyahay yacni caddaynteeda la caddeeyo cilmigaa baare ayaa la yidhaahdaa bayaankana waa kaa wey meeshiisaan ugu tegi doonaa biidn illaahi tacaala badiica marka waxaa la yidhaahdaa waa cilmun yabxau zakhrafata alkalaami wa taxsiinahu cilmun yabxau zakhrafata alkalaam hadalka qurqurxintiisa la qurqurxiyo iyo taxsiinkiisa oo la hagaajiyo cilmiga baaro ayaa la yidhaahdaa yacni badiicana kaasaa la yidhaahdaa weeyaan marka waxay ku tilmaamaan waxay ku tilmaamaan ay miaal uga dhigaan badiica saddexdan cilmi almacaani walbayaan walbadiic waxay ka dhigaan geedka oo kale ku tilmaamaa geedka markaad tidhaahdid yani jirid buu leeyahay uu ku fadhiyo iyo laamo soo maha laamaha geedka uu leeyahay iyo jiridda uu ka soo baxay dhulka ku taagan macaanidiiba u dhigmataa bay leeyihin lanna ayadaa asal ah sidaa darteeday marka usoo hormaryaa ayadaa asal ah geedka jiriddiisa iyo laamihiisa laamaha marka caleen bay laamihii bixiyaan soo maaha caleentaasna bayaankii bay ku tashbiihiyaan cilmulbayaan caleentaasoo kale buu la mid yahay badiicana soo wax qurxa soo maana sheegayn waa ubaxa iyo ashaarta ay geedka uu soo saaro ubaxa uu soo saaro ayaa la yidhaahdaa badiicana lagu tilmaamaa weeyaan saasay dhaha macanidaasay sidaas ayay ku tashbiihiyeen saddexdaba inay intaas leeyihiin marka fanniga marka badiica la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa qofka ugu horeeye oo sanifay nin la yidhaahda cabdullaahi bni muctazi ayaa la yidhaahdaa cabdullaahi bni muctazi baa la yidhaahdaa almurtada billaahina waa la yidhahda dowla alcabaasiya ayuuna ka mid ahaa weeyaan waxaa la yidhaahdaa ninkaas yani waxay ku tilmaamaan khaliifatu yowmin wa leyla yacni ninkii ka horeeyey oo dowladda cabaasiga madaxda ka ahaa ayaa dhintay markuu dhintayba asaga loo magacaabay markiiba habeenii maalin hal habeenii maalin markuu joogaybaa mid kaloo muqtadir bilaahi la yidhahdo almuqtadir bilaahi la yidhaahdo ayaa ikhtiyaalay oo dilay si kursiga ugala wareego hal habeenii hal maalinba soba oo khaliifo ah khaliifatu yowmin waleyla baa la yidhahda marka ninkaas oo labadii boqol iyo lix iyo sagaashankii hijrada nebiga markay aheyd dhintay la dilay ayaa badiicaas iska leh baa la cbdullahi bn muctasi baa la yidhaahdaa wuxuuna ka mid ahaa dowladdii banilcabaas ayuu ka mid ahaa weya waxaan intaasna waxaan uga baxnay aqsaamta marka saddexdaasun fanni un baan arkaynaa biidn illaahi tacaala waxaa soo haray kutubta balaaqada kolley intaa naqan kutub badan waa laga qoray laakiin kuwa waxaa la yidhaahdaa waxa ugu horeeyey kitaabahaas ka mid ahaa kitaab la yidhahda miftaaxu lculuum miftaaxu lculuumaa la yidhaahdaa oo uu iska lahaa abu yacquub yuusuf ibn abi bakr ibn muxamed ibn cali asakaaki alxanafi caalimu bilcarabiyati waladab walaadaab uu ahaa waa ninkaas ayaa ugu horeeyaa la yidhaahdaa yani kitaabkiisaas kitaabkaasuu leeyahay miftaaxu lculuumaa la yidhaahdaa sakaaki baa loo nisbeeya waad ogtay ninkaasa alifay kunyadiisana abu yacquub la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa kana mid ahaa culummadii marat luqa carabiya iyo adabkaba ka mid ahaa sakaaki baa la sakaaki waaya waxaa la yidhaha lix boqol iyo lix iyo labaatankii hijrada nebiga markay ahayd ayuu dhintay baa la yidhaahdaa wakhtigaasuu dhintay waxaa ka mid ah kutubtaasi kitaab la yidhaha dala'il اlicjaaz wa asraaru اlbalaaga dala'il اlicjaaz wa asraaru اlbalaaga baa la yidhaahdaa waxaa iskale ninka la yidhaahdo cabdulqaahir aljurjaani ayaa loo yaqaana yacni kunyadiisa abubakara la yidhaahdaa abubakar cabdulqaahir ibn cabdiraxmaan ibn muxamed alfarisi اlasli aljurjaaniyi daar ashaafici xagga madhabkana shaafici buu ahaa ninkaas ayaa isagana alifay kitaabka la yidhaahdo dala'il اlicjaaz wa asraaru اlbalaaga waxaa la yidhaahdaa marka cabdulqaahir aljurjaani waa ninka qawaacidda balaaqada qawaacidda balaaqada ninka yacni ta'siiliyey oo qawaaciddaa dhigay dejiyey waa asagaa la yidhaahdaa qawaacidda ninka aadka ugu shaqeeyey cabdulqaahir aljurjaani abdulqaahir jurjaani waad garanaysaan kutubo badan uu leeyahay kitaabkii cawaamir ulmia oad garanaysaan oo naxwada ka saabsanaa waa leeyahay cabdulqaahir aljurjaani baa la yidhahdaa wuxuu ahaa qarnigii shanaad afar boqol iyo koob iyo toddobaatankii hijirada markay ahayd ayuu dhintay weeyaan kitaabka saddexaad waxaa la yidhaahdaa talkhiis almiftaax kitaabkii sakaakiyo miftaaxu lculuum aan soo sheegnay miftaaxu lculuum ayaa talkhiis lagu sameeyey marka talkhiis lmiftaaxaa la yidhaahdaa yani talkhiis miftaaxu lculuum kitaabkaasuu yani soo talkhiisiyey waxaa iskale ninka la yidhaahdo abulmacaali moxamed ibn cabdiraxmaan ibni cumar jalaaluddiin alkhiswiin ashaafici sheikhaas ayaa iska leh yacni qiswiini baa loo yaqaanaa macruuf wey kitaabka talkhiis ulmiftaaxa ayuu isaguna leeyahay oo kutubta balaaqada weliba hadda kutubaha ay soomaalidu akhrisato ka mid ah oo la akhriyo yacni wuxuuna shiikhaasi waxaa la yidhaha isagana qarnigii wuxuu ahaa sideedaad oo hijriga toddoba boqol iyo sagaal iyo soddonkii hijrada nebiga markay ahayd ayuu dhintay weeyaan kitaabka aad marka loo akhriyo oo dadka mubtadi'iinta loo akhriyo waa kii hadaaya aan magaciisa sheegay oo kitaabka afraada waxaa la yidhaha aljawhar lmaknuuna la yidhaahda aljawhar lmaknuun ayaa la yidhaahdaa kitaabkaas waa kitaab gabay ah kuwa kale waa nafri moogtahay laakiin kitaabka waa gabay wa uu ku gabiyey waxaa iskale nin la yidhahda abu zayd cabdiraxmaan ibni moxamed asagiir alakhdari ayaa la yidhaahdaa sheekha nisbadiisa akhdari baa la yidhaahdaa kunyadiisana abu zayd weeye cabdiraxmaan ibni moxamed baana magaciisa la yidhaahdaa waa nin jazaa'iriya oo reer maaragtay maqrib alcarabi buu ka tirsan yahay waa jazaa'iri algeria buu u dhashay wuxuuna dhintay isaguna sagaal boqol iyo saddex iyo siddeetankii hijrada nebiga markay ahayd ayuu ninkaasna uu dhintay weeyaan marka kutubtana yacni laga alifay kutubtaasi wax lamid aha jiro kutub madrasiyaa jiro albalaaqa alwaadixoo maaragtay loo dhigo ardayda madaarista ay qaataan isagana aad u nafci badan oo tamaariin badan laho fiican oo ninkii mutaalacaysan kara iska mutaalacaysto insha allahu tacaala kitaabka insha allahu tacaala berri ayaanu bilaabi doonaa muqadimada ayaan maanta intaa ku simanaynaa hada wabilahi towfiiq wsala allahu wsalam calaa nabiyina maxamedi wcala aalihi wasaxbi intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan iikaa tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين